إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka fiidnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan odayaal ku nool magaalada muqdisho ayaa dowladda federaalk ku eedeeyey inay xero ciidan ka dhigteen dhul ay leeyihiin waxaa deegaan ka tirsan galguduud ka dhacay dil salka ku hayo aana qabiil oo lagu miray hus reer mii ah askar ka tirsan ciidamada maamulka koonfur galbeed ayaa lagu dilay magaalada baydhabo ee gobolka baay waxaa weerar lagu qaaday fariisin ciidamada shisheeye ku leeyihiin magaalada janaale ee shabeellaha hoose olole dhanka dacwada ah ayaa ka qabsoomay deegaanka kunyabarow ee wilaayada shabeellaha hoose kaasoo ay ka faa'iidaysteen qaybaha bulshada bajaajleyda gaalkacyo ayaa iska diiday qorshe cusub oo lacaga loogu qaadayo uu ku soo rogay maamulka galmudug warka dibaddana dowladda ruushka ayaa si qarsoodi ah dalka yemen ugu dirtay saraakiil ka tirsan sirdoonkeeda
آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhan waxaa deegaan ka tirsan galguduud ka dhacay dil salka ku haya aano qabiil oo lagu miray qoys reer mii ah maxamed muudi ayaa ka waramaya maleeshiyaad hab qabiil u abaabulan ayaa waxa ay habeenkii xalay weerar ku qaadeen qoys ku dhaqan deegaan u dhow qaa'ib oo ka tirsan gobolka galgaduud halkaasi waxa ay ku dileen laba wiil oo walaalo ahaa halka ay dhaawaceen saddexro oo kale kuwaas oo kala ah hooyadii qoyska iyo laba gabdhood oo yaryar cabdikariim axmed carab iyo naasir axmed carab ayaa lagu kala magacaabaa labada wiil ee walaalaha ah ee ay maleeshiyaadku xalay ku dileen galgaduud mid ka mid ah ehelada dadka la weeraray ayaa ka warbixinaya sida ay wax u dhaceen deegaanka maydagudle oo qaayib ka xigta dhinaca koonfureed ka xigta ilaa toban kilomitr halkaas laba wiil qoys baa lagu weeray runtii deganaay oo halkaa baraag ku lahaay halkaasna waxaa ku dhintay laba wiil oo walaalaha oo ilma axmed carab cumar xed guro la yidhaahdo ayaa halkaa ku dhintay hooyadood iyo ilmo kale ayaku dhaleen iyona halkaas ay ku dhaawacmeen walaala habartii dhashay hooyadii dhashay maryam cabdulle ayaa halkaa ku dhaawacantay allah u naxariisto iyo ilmo kale kuwa ayay u tahayba halkaas ayay ku dhaawacmeen dilalka la xiriira aanooyinka qabiilka ayaa ku badan gobollada dhexe ee soomaaliya gaar ahaan galguduud askar ka tirsan ciidamada maamulka koonfur galbeed ayaa lagu dilay magaalada baydhabo ee gobolka baay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay howlgal qorshaysan waxay ka fuliyeen xaafadda buula jameeco ee magaalada baydhabo howlgalkaas ayaa waxaa lagu dilay askari ka tirsan maamulka koonfur galbeed sida la sheegayna dhibaato xoogan ku hayay shacabka baydhabo waxaana laga furtay askariga la dilay qorigii uu ku hubaysnaa dhanka shabeellaha hoose militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay weerar saf ballaaran ah xalay ku qaadeen xerada ciidamada shisheeye ay ku leeyihiin deegaanka janaale welina maanan helin faahfaahin ku aadan khasaaraha ka dhashay weerarkaasi olole dhanka dacwada ah ayaa ka qabsoomay deegaanka kunyabarow ee wilaayada shabeellaha hoose oo ay ka faa'iidaysteen qaybaha bulshada warbixinta warkaasi mubaarak cumar ayaa soo jeedinaya deegaanka kunyibaro ayaa waxaa ka bilaabatay xamlo dacwi ah oo loogu magac daray irshaadul umma ilaa sabiili rashaad shicaarkeedunu yahay xadiiska rasuulka sala allahu calayhi wasallam ee ahaa kullukum raacin wa kullukum mas'uulin can raaciyatih taas oo si guud kaga bilaabatay wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose iyadoona bulshada si qaybqayba ula kulmaysay wilaayada ayaa bulshada kala hadlaysay mawaadiic kala duwan kuwaas oo diirada lagu saarayey sidii bulshada wacyigooda diineed kor loogu qaadi lahaa kulankan ayaa barbar socday dowlaha diini ah oo ay qabanaysay wilaayada sidoo kale bulshada ay la kulmaysay wilaayada ayaa waxaa ka mid ah ganacsatada macallimiinta iyo xarqaanleyda haddaba bulshadii ka soo qaybgashay xamladan dacwiga ay wada wilaayada shabeellada hoose ayaa si diiran u soo dhoweeyey iyagoona sheegay in ay wilaayada kala hadashay arrimo kala duwan oo waxtar u leh bulshada waa kan mid ka mid ah macallimiintii ka soo qaybgashay xamladan oo sheegay in ay soo dhoweynayaan ayna kaalintooda ku hadaan xamladan ay diyaar u yihiin in ay kala qayb qaataan wilaayada kulankii walaayada kulan ilaa reer gobol reer degme reer xaraka warkas ku fula kulunkaas maasha allah boqolki boqol ka faraxsan maasha allah eedi eedis dhowaan gacan furan qilbi furan marka dardaaran iyo nisiyin ina qaadan insha allahu tacaala ilaahay ku rajayn ilaahay subxana wataala ina niifooda arrintaasna ka faraxsan boqolki boqol mina amud walaalnidha ina diirsin diyaarcen aruurta tarbiyooti kumidhat ina la tarbiyey salaada jamaacada masaajidka ka hiran sidoo kale ganacsatadii ka soo qayb gashay kulankan ayaana goobta ka hadlay waxayna sheegeen in ay kaalintoodu buuxinayaan waa kuwan iyagoo hadlaya waa ku faraxsanahay waa wax lala soo daahaya aan dhihi karaa waa wax mar hore maaragta in la in la wax laga qabta la rabay ahayd haddana waa ku faraxsanahay waa soo dhaweehaynaa wax all wixii wilaayada xamle ay qaadayso ay tahay oo xagga munkaraadka ah in ay wax ka qabtaan iyo anaga wada jir aansan wax uu qabano waan soo dhaweehay aad iyo aadaan ugu faraxsanahay asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu waa ku dhowaa idaadda alfurqaan ilaahay baa mahad iska leh waa ka mahad celinayaa fursaddan oo isiiseen ilaahay baa mahad iska leh marka intaas kadib waa soo dhoweynayaa barnaamijkaas oo wilaayada nooga wa'day oo nooga wa'ay gelisay aad iyo aad baa usoo dhoweynayaa waa barnaamij fiican oo bulshada u baahneed marka insha allahu ilaahay hanoo kaalmeyo insha allah waxaana markan mikrofonka lagu soo dhaweeyey xarqaanleyda ka howlgasha magaalada iyagoona soo dhaweeyey xamladan ayna kala shaqayn doonaan wilaayada anoo ka mid ah ganacsatada kuunyabaro gaar ahaan qaybta xarqaanleyda meeshaan waxaa maanta noogu bilaabatay dowro dowradaas oo magaceedu yahay irshaadul umma ilaa sabiili rashaad maasha allah aadaan ugu faraxsannahay waxaan tan xigtana maanta yacni waxyaabaha aada loogu soo celcelinaya laga dheerinaya ay tahay dharka tolidiisa kun maanta kuuma kun jeer lagu soo celceliyey run ahaantii waxyaabaha maanta nagala celinayo oonay danteen maslaxadeena adduunyada tan aakhira ay ku jirto yacni weeyaan wax kale nooguma wicin maanta waxaa noo qabsoomay kulan aada u ballaaran harqaanleyda qaybaheeda kala duwan rag iyo dumar iyo marka ilaahay baa ku mahadsan ilaahay noo suurageliyey maanta arrintan iyada ah oo aan in badan weliba khaasatan aniga aan ku hamin jiray inay bal hal mar uun harqaanley wada fadhiisato arrimahaas laga wada hadlo ka anigoo ku hadlaya afka dumarka waxaan kaloo idinka codsanayaa in aad ilaalisaan mujtamaca bulsho badan ba inugu xidhan waa meel dacwada laga gudan karo midii kuu timaad ilahay ka cabsadhe anigu shar xijaab sharcigan kuu talaya haddii kale la baxdhe haddii aynu inagu qof waliba uu sidaa yidhaahdo oo aynu dhammaanteen ka wada qayb qaadanno barnaamijkaas oo aynu far keliya noqonno intee aadaysa intee ka talanaysa iyadu ma talan karta moogtaha xamladan dacwiga ee loogu dhawaaqay wilaayaadka islaamiga ee maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee loogu magacdaray irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ayaa si dardar leh kaga socota qeybo ka mid ah wilaayaadka bajaajleyda gaalkacyo ayaa iska diiday qorshe cusub oo lacago loogu qaadayo uu ku soo rogay maamulka galmudug warkaasi cabdikhaaliq macalin cabdiweli ayaa soo jeedinaya bajaajlayaasha ku shaqaysata magaalada gaalkacyo ayaa iska biyadiiday amar xoog ah oo uu ku soo rogay maamulka galmudug waxa ay sheegeen in wasaaradda gaadiidka ee maamulka galmudug ku soo rogtay amaro kala duwan oo ay ka mid yihiin in ay samaystaan taariko cusub waxa ay tilmaameen inay ku dul hardamayaan laba maamul oo aysan kala garanaynin meel ay ka socdaan taas beddelkeedana aysan haysan waxqabad muuqda waxa ay xuseen in amni daro iyo gumaysi ay dareemayaan ayna xirmeen goobihii ganacsiga qaybo ka mid ah magaalada culayska jira wax jixinjixa waa ka weyne waxaan jidadkii ka mari la'nahay saakay waxaan jidadkii saaka ka mari la'nahay ayadoo tisbitaalihii dowladda hoose saaka si qasaba lagu bilaabay wasaaraddii gaadiidka ayadoo ku goodinaysa oo ku hanjabaysa inay naga qaadayso taariko tirsbitaallo labaad iyo laysin waxaan nahay cabasho cabashadaas waxaan ka nahay labadaas hardan oo dusheenna isku haystaan cabasho ka nahay hawsheenna waa culus tahay waxaan nahay dhibanayaal niman lagu dagaalamahayaan ahrikooda niman waxaa isku keen haysta maarag meelay u socdaan iyo meelay ka socdaan aan aqoon waddo ma haysano keliyaheenna waa gadannay ilmaheena waxaa u weyna xataa waxay cuni lahaayeen waxaan codsanaynaa in shacabaa nahay yaaanu ku kallifin in aan qoryaha qaadno waddooyin ay gaadiidkeennu maraan annagoo aan haysan markay biyuhu da'aan ayaan bixinaynay maamulka canshuurtiisa wasaaradda gaadiidkuna iyadoo aan fiirin dhibka ka jira deegaanka iyo waddaxumada jirta iyo dhaqaalaha sida lagu keenayo ayaa waxay soo sheegatay lacagtii aan bixin jirnay mid ka badan middii awal dowladda hoose aan siin jirnana way maarayn weyse labadaas culays oo yimid darteed waxay kalliftay in deegaankii uu qalqal ku yimaado isu socodka gaadiidku waa xayirmo mehraduhu xirmaan annagu aan dareenno in isticmaarsi dowladda federaalka iyo maamulada kale ee dalka shisheeyuhu ka dhistaan ayaa mar weliba soo kordhiya mashaariic ay ku doonayaan inay lacag ku helaan kuwaasoo ay dul dhigaan qaybaha kala duwan ee ganacsatada qoysas ku nool magaalada muqdisho ayaa dowladda federaalka ku eedeeyey inay xero ciidan ka dhigteen dhul ay leeyihiin mar kale iyo mubaarak cumar qoysaskan oo gaaraya ilaa boqol qoys sida ay sheegeen dad wakiil u ah oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay dowladda federaalka dhulka loo yaqaan xirmasna uga degan tahay si xoog ah horaana ay dejisay ciidamo shisheeye dhulkan oo ay degan yihiin ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa waxay qoysaskan si cad ah u sheegeen inuusan dhulkooda ahayn xero ciidan hase ahaatee uu ahaa dhul dad shacab ah oo xoog ay ku degeen markii ugu horeysay ciidanka etoobiya sanadkii labada kun iyo lixdii waxay intaasi ku daray inay dowladda federaalk rabto inay mar kale ka dhisto xero ciidan oo kale taasoo saldhig ay ka dhiganayso dowladda turkiya ee kusoo duushay waddanka soomaaliya qaar ka mid ah bulshada degan xaafadda xeer maslax oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ay dhulkooda u haystaan dukumenti ayna dhici rabto dowladda federaalka waxaan ku yidhahdaa haddii amisoon baxdayna haddana soomaaliya ciidan soomaaliyaada yimideen codsiyaan nahay dad masaakiinaan nahay agoonleeyaan nahay maxaan rabnaa dukumentigeenaan haysanaa in dhulkeennana looga guuro oo siligana looga banneeyo ina looga banneeyo qof agoonleeyaan nahay qof masaakiinaan nahay hanti kale ma haysti anala guuro dhulkeena anala banneeyo cabasho ah kana cabanaya dhulka een, ka tirsan degmada kaaraan hore loo oran jiray haddana degmada hilwa ah ee, dhulkaasoo eriya xero maslax ku yaalla Een, xeradaas laba kun iyo lixdii ayaa ciidamo etoobiyaana soo degeen anugu waxaan ka mid ahaa dadkii xerada dhabarkeeda deganaa waa ka soo guurno dagaalkii markii uu meesha ka socday oo dhibaatada faraha badan ka socotay ayaanu ka soo guurnay war suuq baan maqlaynaa hadda la leeyahay siddeed boqol oo mitir oo iskuweer ah laga baxo Een, waxaa laga samaynayaa xero la yidhaha turkisomtu sidoo kale bulshadan oo sii hadlay waxay sheegeen in dhulkan markii hore ay iibsadeen ayna lahaayeen milkiyadiisa waa kuwan iyagoo hadlaya cabanaynaa dhul aan leenahay oo ciidaba mar gadatay kuna yaalla dhulka loo yaqaana xerada maslax waxaan nahay dad dulmanayaala waxaan ka mid ahay dadka dhulkaas loo yaqaano xero maslax loo yaqaano ee, dhulka kule waxaan ka iibsannay dad kalan ka iibsannay ee, dhulkaas marka dadku ay dhagoora ku dhaqday xero maslax waxaa u soo baxaysa xero dowle inay- inay aheeday dhulkaasu xero dowle ma ahayn weligiis ma noqon xoogaa lagu digay waxaa xoog ku digay etoobiyaankaa ku digay ciddii ka dambaysa amisomaa iyadana xoog ku degtay shaqa kuma lahayn ee, dhul dowle ma ahayn dowladda federaalk ayaa caadaystay dhaca dadka rayidka ah iyadoona doonaysa in ay ku wareejiso dhulkan dowladda turkiga warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan ugu dambeyntii dowladda ruushka ayaa si qarsoodi ah dalka yemen ugu dirtay saraakiil ka tirsan sirdoonkeeda wararka la helayo ayaa sheegaya in saraakiisha ruushka ay gaareen dalka yemen islamarkaana kulamo hoosaadyo la qaateen madaxda kooxda xuutiyiinta sida uu sheegay wargeyska middle east waxay saraakiisha xuutiyiinta ku dhiirigelinayaan dagaalkooda ka dhanka ah reer galbeedka maadaama ruushka isagana ay reer galbeed ku hubeynayaan yukrain iyo dowlado kale xuutiyiinta ayaa dhowaan soo riday diyaarad ay maraykanku leeyihiin waxaana lagu tilmaamaa koox ku xiran iiraan oo qudheeda ku daaban ruushka islamarkaana uu bandow kala dhexeeyo maraykanka arrintan waxay imaanaysaa iyadoo toddobaadkan saraakiil ka kala tirsan maraykanka iyo ruushka ay gaareen dalka iiraan halkaasoo dhowaan lagu dilay madaxdii siyaasadda xamaas ee ismaaciil haniya guud ahaana warkii warbaahinta alfurqaan waa nageynta